madaxweynaga dowlad goboleedka koonfur galbeed ee soomaaliya mudane cabdicasiis xasan maxamed laftigere ayaana guddoomiyey shirka khamiislaha ee golaha wasiirada maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya shirka golaha wasiirada iyo weliba toddobaadkan lakacansihiyey hindisa sharciyeedka xakamayowka hubka yaryar iyo hindisa sharciyeedka xuquuqda naafada iyo hadiyaarya wasaaradaha amniga iyo haweenka koonfur galbeed wasiirka wasaaradda warfaafinta koonfur galbeed cabdifataax cali yuusuf iyo shirka kuuriyad warbaahinta la wadaagay walyaabo lagu ka hadlay shirkiyo ansixiyowka hindisa shareedada sharciga oo xakameynta xubka oo wasaaradda amniga ha gudbiyday toddobaadkii hore oo shirki golaha wasiirada ka horeeyey toddobaadkan oo la qeybiyey sharcigaasi hindisariyeedkaas xakameynta xubka yaryar yomayba kabacda markii lankastaa akhriyaysidii wasiirada dood kabacda mayba la ansiiyeen sharcigii xukumeynta sharcigii xakameynta xubka yaryar oo yacnii dhammaan golaha wasiirada si gacantaagay gacan siiyeen waldiidiina ma jarna maybaba saas gacan saxiixen sharcigaasi may kale oo yacnii toddobaadkii hore golaha wasiirada wasaaradda haweenka iyo hawalisaanka dowladda koonfur galbeed eeqiibiday sharciga naafada deegaanada sharciga naafada ee wasaaradda haweenka yacnii toddobaadkii hore iyo qiibidi kabacda markii oo wasiirada iyo todoba maalmood iyo akhriisadeen geedka golaha wasiirada khamiistinan isku kooyi dood kabacda sharcigii oo naafada wasaaradda haweenka iyo xaquuqlisaanka dowladda koonfur galbeed mayba si gacantaag ah yacni ka cansihiyeena golaha wasiirada dowladda koonfur galbeed dhammaantoodana yacni ansixiyeen si aqlabiyada ee la gacansiyey bal oo diidina ma jarna may eed iyo eed yacnii muhiimadda lan saaray lamada oo sharci oo hor yaaleen golaha wasiirada toddobaadkii laha dhaafi in la baasmareeye waana mayba sharciyadaasna iyinaha yacnii sidiiyo sharciga naafada muhiimigaya dadka ku nool deegaanadan koonfur galbeed oo yacnii baahida gaarka qaban in yacnii iyo helaan sharci oo wasaaradda haweenka iyo nxayta oo xaquuqaadsho iyo waxyaabihii iyo dowladda nkabaahanayeen iyo yacni geedka lan ansixiyey sida oo yacni wasaaradda amniga xakameynta xubka yaryar ee mayba muhiiman iyinaha deegaanadan koonfur galbeed in yacni wax qof kastoo usahaysada xubka oo yacni oo yar yar markii la leeyey sidoo oo qoriga ak forty seven kan kale nkuwiinu seeyi dabajeex yacni se oo lan duwaangeliye diwaanka wasaaradda amnigan usan gala qof kastana isu xubshe usa leeyey laakiin si sharci ah usoo marow yacni duwaan galsada may baan etaa deegaanadan koonfur galbeed dadka ku nool aran oo eedeed guul yan eta